dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa qabatay kulan ballaaran oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta degmada hay-adaha amniga culimmada magaalada odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kulanka waxaa dirada lagu saarayay arrimaha guurka amniga iyo dowlad wanaagga gaar ahaan kulanka waxaa si qoto dheer loogu falanqeeyey xaluhelidda guurka qaaliga noqday ugu dambeyn waxaana laga soo saaray go-aamo ay hay-adda amniga iyo dowladda hoose ay si wadajira u dhaqangelin doonaan gudoomiyaha degmada kismaayo warbaahinta la hadlay ayaa madaasha ka sheegay inay soo dhaweynayaan awaamirta shirka kasoo baxday ee ah in qiimaha guurka la khafiifiyo waxaan rabaa inaan soo dhoweyno oo ayidno oo inaan fulayna ballan qaadno go-aankii ay culimmadu ka soo saareen guurka iyo sida lagu maaraynayo arrintaa reer kismaayo soo diyaar matiin waxaan u baahannahay inaynu dhisno bulsho inaan dhisno bulshada keliya maaha in laga dhiso waddooyinka iyo maaragtay isbitaallada iyo caqiidada diintana waa in laga dhiso dhaqankana waa in laga dhiso markaasaynu waxaynu helaynaa qoysas qurux badan sharfoon iyo talan soomaaliyeed wadda islaam inay tarmaan
runtii haddaan kaftona dee waxaan filayaa kulankan maanta wuxuu aad maaragtay usoo dhaweyn doono dadka aad usoo dhaweyn doono waxaa kamid a dhalinyarada weliba ragga waxaan ka codsanayaa gabdhaha oo u badan codsiga iyo arrintan waxay ku socota in ayada guriga la fogaanayo in ayada maaragtay dhinacooda ay ka timaado gurigana maaragtay la badiyo tan kale bayaankan ma ahan bayaan oo degmada kismaayo keliya ku eg bayaanka waa bayaan horta wasaaraddana horey u haysay waa bayaan khuseeya dhammaan ummadda muslimiinta ee soomaalida khaasatan dadka degan toddobiyii tobanka degmo ee dowlad goboleedka dowladda jubbaland ay ka kooban tahay